إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegeystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo ee iidaacadan islaamigaha alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah gudoomiye xigeenkii dhanka maaliyadda ee degmada walanweyn ayaa xalay lagu dilay gudaha degmadaas qarax ayaa ciidamada dowladda federaalk waxaa lagula beegsaday magaalada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay waxay weerareen shisheeyaha iyo ciidamada dowladda federaalk ee ku sugan jannaale oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose mid ka mid a salaadiinta soomaaliyeed ayaa wuxuu ka hadlay tacdiyada maraykanku uu ka geysto soomaaliya iyo sidii liidanaanta leh ee uu uga hadlo abwaan soomaaliyeed ayaa suugaan waxa uu ku cabiray halista cudurka corona uu ku hayo reer galbeedka iyo horumarka ka jira qaybo ka mid ah walaayaadka islaamiga ah askari hore oo maraykan ahaa kana mid ahaa kuwii kusoo duulay soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in aanu weli hilmaamin saskii uu ka qaaday halkan soomaaliya oo dagaal ku qabsaday inta uu qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaargarooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن gudoomiye xigeenkii dhanka maaliyadda ee degmada walanweyn ayaa xalay waxaa lagu dilay gudaha degmadaas maxamed cabdulaahi koosto ayaa waxaa la sheegay in lagu dilay gudaha gurigiisa xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa sheegatay dilka mas-uuliyadda sarkaalkaasi ka tirsanaa maamulka gobolka shabeellaha hoose koosto ayaa marka laga soo tago inuu maamul ka tirsanaa waxa uu la shaqeynaya ciidamada bankraf ee kuwa maraykanka ka tirsan ee fadhigoodu yahay garoonka diyaaradaha ee balidogle baladogle oo kaabiga ku haya amaba u dhow walaweyn waxaa maraykanku uu ku leeyahay saldhigga saddexaad ee ugu weyn qaaradda afrika waxaana laga qaadaa duulaano lagu beegsanayo dadka muslimiinta ah ee soomaaliyeed maamulka gobolka shabeellaha hoose ayaa waxa uu ka hadlay dilka loo geystay sarkaalkan iyaga ka tirsanaa gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ayaa waxa uu sheegay inuu ka tacsiyeynayo dilka loo geystay ninka la yidhaahdo costo qarax ayaa ciidamada dowladda federaalk waxaa lagula beegsaday magaalada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose qaraxani oo xalay dhacay ayaa la sheegay in khasaare dhimasho ee dhaawac laba uu geystay dhawaaqa qaraxa ayaa waxaa laga maqlay gudaha degmada iyo weliba deegaanada ku hareeraysan degmada afgooye waxay ka mid tahay meelaha daliilka iyo qaraxyadu ay ka dhacaan kuwaas oo ka dhan ah ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa maamulka koonfur galbeed ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay waxa ay weerareen shisheeyaha iyo ciidamada dowladda federaalk ee ku sugan jannaale oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose diryaanka hubka noocyadiisa kala duwan ayaa waxaa laga maqlayay dhufaysyada ciidamada isgarabsanaya ee halkaasi ku sugan waxaa la aaminsan yahay in ciidamada halkaasi khasaare uu ku gaaray weerarada ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ay ku qaadayaan ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda iyo kuwa dowladda federaalk ee halkaasi fadhiya ayaa bilihii iyo toddobaadyadii u dambeeyey waxay ahaayeen kuwo isdabajooga ciidamadaas ayaa halkaa waxay kusoo duuleen iyadoo shareecada islaamka lagu maamulayo waxayna ku bedeleen waxa loogu yeero dimuqraadi hase ahaatee kuma aanay ladin oo waxaa isdabajooga weerarada iyaga lagu qaadayo ee khasaaraha dhimashada iyo dhaawacleba lagu gaarsiinayo mid ka mid a salaadiinta soomaaliyeed ayaa waxauu ka hadlay tacdiyada maraykanku uu ka geysto soomaaliya iyo sidii liidanaanta leh ee uu uga hadlo cabdisamad cabdulaahi ayaa warkan inoo haya ogaaska beesha mursade ugaas cabdulaahi daahir axmed ayaa ka hadlay tacadiyada uu maraykanku ka geysto soomaaliya iyo sida uu ugu fashilmay duulaankiisa uu ka gaari waaye wax natiijo ah xilli uu ka hadlayay fagaaro ku yaala magaalada galhareeriga ee gobolka galgaduud ayaa wuxuu sheegay in maraykanka uu soo saaray hadallo isburinaya oo ku aadan sheegashada duqaymaha uu geysto wuxuuna arrintaas u sabeeyey in maraykanka aysan u kala socnayn dadka muslimiinta ah mid la dagaalamay iyo mid aan la dagaalamin gaaladu waxay dib ka soo qaranayaan dadka shacabka ahyo soomaaliyeed oy duqeeyeen kuwii ceelbuur masaakiintii ay ku duqeeyenayso ay qirteen oo annagaa duqayno da shacbay ahayeen ay sheegeen kuwii kuunyo barrow ay ku duqeeyeen ayay qirteen haddana waxay qirteen kuwii jilib ay ku duqeeyeen waxay qirteen oo kale kuwii maaragtay ay ku duqeeyeen meelo badan oo go- oo jubooyinka ka mid ah awalna waxay dhahayeen cid waxaan duqaynay shabaabaan duqaynay haddana hadalkoodii bal sidoo isku burinayo awal waxay sheeganayeen waxay dhaheen niman shabaaba ayaan duqaynay saraakiil shabaab ayaan duqaynay hadday waxay sheegayaan africom ciidamadoodii ayaa waxay qirteen inay duqeeyeen dad shacaba ayay halkaas ka qirteen soo ma ahan marka inaysan gaala iska warqabin uun loosoo dira dad muslimiina dhammaantood in loosoo diray qirashadaasna dad bay ku baarlaxogsanayaan waxay qir- ogsoon yihiin meel kasta oo muslimiintu joogto in lagu tacdiibinayo kuwa aanan iska dhicinayn soomaaliya waxaaba jooga kuwa gaalada la dagaalamaye dalal badan oo muslimiin aho waxaa jira aan gaalada lagala dagaalamin maalin walbana ay dhibaataynayaan taas ku cibro qaata meel aan lagala dagaalamayn oo qoray laga sidan ayaa jirta muslimiinna joogaan maalin walbana ay dhibaataynayaan weliba dhibaatada hadda soomaaliya ay ku hayaan waxaa ka daran kuwa ay ku hayaan kuwa meesha aan lagala dagaalamayn marka muslimiinta dhammaantood waxaan leenahay gaalada ha layska dulqaado ha layska dhiciyo ilaahay baa alla subxaanahu wa tacaala noo gargaaraya يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم هداد إلهي دينتيس أقرقارتان أو مسلمين أقرقارتان الله سبحانه وتعالى قم أذكر وإذي قرقارا قم دهين واسو hadalka ugaaska beesha mursade ayaa ku soo aadayay xilli dhowaan duqeymo uu maraykanku ka geystay degmada jilib ee jubbooyinka uu ku dilay saddex caruur ah abwaan soomaaliyeed ayaa waxa uu sugaan ku cabiray halista cudurka corona uu ku hayo reer galbeedka isagoo geesta kalena gabigiisa ku muujiyey horumarada ka jira qaybo ka mid ah walaayaadka islaamiga ah maxamed cali aadan ayaa warkan inoo faahfaahinaya abwaan yuusuf aadan maaxaay oo ka mid ah abwaanada soomaaliyeed oo gabay ka jeedinayay fagaaro ku yaala degmada buqa qable ayaa suugaantiisa uga hadlay horumarka ka jira wilaayada hiiraan wuxuu soo hadal qaaday mashaariic ay wilaayadu ka hirgelisay degmada buqa qable kuwaasoo uu sheegay inay bulshadu muhiim u ahaayeen qorshihii walaayada ka yimid waa la wada qaatay guryahaan kor loo qaaday iyo waddada qaabaysan oo qalaali laga wada dhigo oon kaa qarsoomaynin waa qurux magaalada u timid oosqaadirka ay keenay qof la xeri qof lagu qayli male ii khilaaftoona qasnadaha ilaaha u furan qaajana ma hayso ganacsiga qiyaastii la rabi qaabka socodkiisa qofilada dadaal lagu ogyahay qalabka hooseeyo dadna quud la cunay ii dharkaay qaybu yeesheen nimanaa dhismihii qaatay iyo qalabka hooygoo dhan ilaahay haddii isqayrna sii maxaanu qarinaa qontanjeerka badan qaadirkaan mahad u qirayaa wiilashaa kitaabada qora oo qaarinimo qaatay gabdhahaa dugsiyo qaaday oo qiilku daray maanta ilaahay haddii isqayrna sii maxaanu qarinaa qontanjeerka badan qaadirkaan mahad u qirayaa musallahan maxaa qarash la geli quraxna loo suubi qashinkuma dhibaayo dabaylkuma qasow hayso indhahaada inasqowl isha indhahaada inasqarin qashinku dhaca uguma qoofeeysid ilaahay haddii isqayrna sii maxaanu qarinaa qontan jeerka badan qaadirkaan mahad u qirayaa qaaradda aan hadda joogno qofku nool gudaheeda qolku yeesha boqdaa qalbigiisa ku taalla ilaahow qumiyada ka qaba ii gaala qolofleey waa ku qayrnee maqasaarin qorshihii dhowaan la qaatay qorshihii dhowaan la qaatay qorshihii dhowaan la qaatay qorshihii dhowaan la qaatay
sidoo kale wuxuu ka hadlay cudurka korona iyo sida uu u halakeeyey reer galbeedka gaala qofacay qandhaay qabtaa he qaadirkeeyow ha ka qaadin qofacay qandhaay qabtaa he qaadirkeeyow ha ka qaadin qaaf quraan dhigan waaya qaadir waa allahayna gaala qooq uma yaalla ilaaha qabtay maanta qooley wax ma dhaanta qofacay u dhammaatay diyaaradaha qumaatiga u kaca iyo qalab wixii haysi halle inay ku qaban waaysiyaay qiratiyo sheegtay qofkeedii qandhadaaba qolaas isku xidhaa intii uu ka qurbaana la soo qaadi mahaya qowmuluud wixii lagu qabtay amase qaaruun qisadeedii ay taagan tahay waana quusteen hadda qolo yaraa soo hirtee ma iska qabanno hadda qolo yaraa soo hirtee ma isku qabanno gaala qayr daranaa qalbigeeda yaraa allihii cerka qaadi dhulka saanduqandoodi dabeeshaan qurxan iyo buurahan ku qataari quwadiisii ay diidan tahay qaacinimadeeda nabigeennii ay qoonsan tahay eebbahey qaadi qashin daadka askeena iyo qumbarrow wax ma dhaanto ilaah islaamka ay qarribtaa kayrna waa laga waayay qunfa ciise karoona ilaahu ha ka qaadin qaafka beenku mari maha allana qaadirkeey waayo qandhaay qabtaahe qaadirkeeyow ha ka qaadin qufacii qandhaay qabtaa qufacii qandhaay qabtaa qufacii qandhaay qabtaa qufacii qandhaay qabtaa
degmada buqa qable ayaa shalay iyo darood waxaa ka dhacay ciyaaro hiddaha iyo dhaqanka ah kuwaas oo ay dadku ugu talagaleen farxadda ciidda askari hore oo maraykan ah oo ka mid ahaa kuwii kusoo duulay soomaaliya ayaa sheegay inaanu weli hilmaamin asaskii uu ka qaaday halkan soomaaliya iyo dagaaladii ku qabsaday xashim cabdinaasir ayaa inoo faahfaahinaya waxaa labaatan iyo sagaal sano laga joogaa markii ay burburtay dowladdii shuuciyadda aheyd ee soomaaliya taas oo ay duminteeda ka qayb qaateen dowlado ay ka mid yihiin maraykanka kadib markii ay danahooda ka waayeen dhibaatooyinkii iyo dagaaladii sokeeye ee ka dhacay dalka waxay fursad siiyeen shisheeyaha inay duulaan kala duwan soo qaadaan ayagoo wata magacyo khilaafsan waxa ay yihiin iyo ujeedka duulaankooda qaramada midoobay ayaa ku dhawaaqday duulaan loogu magac daray howlgalka nabad ilaalinta qaramada midoobay waxaana ay ciidamo u soo direen soomaaliya askar badan oo ka tirsan kuwa shisheeye ee qaramada midoobay ayaa lagu dilay soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho taasoo keentay in ay amraan in la beegsado caydiid oo ahaa qabqable diidanaana siyaasadda shisheeyaha oo halis ku ahayd atbaacdiisa howlgalkii qaramada midoobay oo fashilmay ayaa sababay in lagu dhawaaqo howlgalkii uu maraykanku gaarka la ahaa ee magaciisu ahaa raja soo celinta ciidamadii maraykanka iyo isbahaysigii ay wateen oo soddon kun kor u dhaafayay ayaa iyaguna wajahay dagaallo waaweyn iyadoo laga soo riday diyaarado lagana gubay gaadiid islamarkaana meydadka ciidamadooda lagu jiidjiiday waddooyinka xamar inkastoo dagaalka ay dad badan ka qayb galeen haddana kaalinta ugu weyn waxaa lahaa rag wadaaddo ah iyagoo qaraxyada la beegsanayay maraykanka kana soo ridayay diyaaradaha kuwaas oo qaarkood haatan qayb ka ah halganka lagula jiro shisheeyaha jief straker oo ah jenaraal hore oo maraykan ah oo howlgab ah balse hore uga tirsanaa ciidamadii maraykanka ee rangaris ayaa waraysi uu siiyey warbaahinta reer galbeedka waxa uu kaga sheekeeyey duulaankii uu qaybta ka ahaa ee maraykanku ku soo qaaday soomaaliya sannadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo saddexdii jief straker oo inta aan soomaaliya loo soo dirin ku sugnaa gudaha dalka maraykanka horeyna uga soo dagaalamay dalal ay ka mid yihiin kuweyt banama ciraaq iyo afghanistan ayaa waxa uu ka sheekeeyey wixii dhacay horaantii bishii oktoobar ee sannadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo saddexdii aniga iyo guutadii aan ka tirsanaa waxaana loo diray howlgalkii toddobaad oo ahaa kii ugu dambeeyey ujeedkiisuna ahaa sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa caydiid waana xilligaas markii ay dhacday diyaaraddii black hog down ee ciidamada maraykanka ayuu yidhi genaraal jief oo ka sheekeynayay wixii dhacay xilligaas isagoo la hadlayay xarunta a v c jief wuxuu sheegay in ay muqdisho kala kulmeen dagaalla aan la oqoon sida ay u socdaan taasina uu ka dhaxlay cabsi iyo argagax uur kutaalla ku noqotay oo aanu weligii hilmaami karin jief oo dhowr sano ka hor duulaan ka guursaday ayaa ka sheekeeyey in uu aaminay inuusa dib u arki doonin xaaskiisa iyo cunug ay markaa caloosha ku siday marka la eego xaaladdii uu xilligaa ku sugnaa maadaama uu howlgalka hogaaminayay waayo marka laga yimaado dagaalka guud ee shacbiga iyo caydiid waxaa jiray bartilmaameed si gaar ah oo ay kala kulmayeen culummadii ka midka ahaa alqaacida waxaana ay arkayeen ayagoo inta badan aan la qarxinaynin gaadiidka waddammada kale ee calooshoodu shaqaystayaasha ah balse la beegsanayo uun kuwa maraykanka jenaraalkan howlgabka ah ayaa wuxuu intaa raaciyey saskii aan ka qaaday howlgalkaas weli waa mid maskaxdeeda ka guuxayo waxaan u aadnay suuqa bakaaraha oo ah halka uu ku sugnaa caydiid iyo saraakiil kale oo la socotay markii aan halkaa ku dhowaanay ayaa waxaan waddooyinka muqdisho kala kulannay waxaanan malaysanaynin qaar badan oo ka mid ahaa ciidamadii ila socday ee saaraa baabuurta gaashaaman ee honfii way dhinteen kuwo kalena way dhaawacmeen kadib markii dhexda naloo galay ayuu raaciyey dhowr daqiiqo kadib taliyihii hogaaminayay ciidanka ayuu sheegay in uu la soo hadlay kuna amray inay dib uga soo laabtaan magaalada waxaana bilaabay in aan ducaysto maadaama aan yaqiinsaday in aan dhimanayo ayuu yidhi afartii bishii oktoobar ayay ahayd markii lasoo riday diyaaraddii loogu magac daray black hog down oo ay ku dhinteen ciidamo ka tirsan kuwa maraykanka oo intay iyagu qarsan yihiin gaaraya siddeed iyo toban askari waxaana ciidankii qarsoonaa ee islaamiyiinta ahaa ka mid ahaa jenaraal naaleye allaha u naxariisto eh kaas oo ka mid ahaa markii ugu dambeysay xarakada mujaahidiinta al-shabaab naaleye oo ka soo muuqday filimkii masiiratu sumuud ayaa ka warramay dhacdadaas iyo xaaladii adkeed ee maraykanku wajahayeen
dagaalka waxaan arkay aniga heerkobtar dhaceyso oo balaakoog la yidhaahdo bayloodkii ma garanaysaa isaga lasoo qabta bayloodka hataa bastoolada wata anagaa ka qaadanay waxa waaye gaaladiiyo oo maaragtay bakti wax jiidanayso oo guryo galayso wax dad aragtay ay qabsanayso annaga inay nooga badbaado xamarweyne xaggeeda boqolkiiba sagaashan waxaa la dagaalamaya raggii oo cabdullaahi ahmaantaal odaygu u ahaa aa la dagaalamay xabadda markay bilaabatay dhaqankan waxaa ah soomaalida meesha xabad ka bilaabatay markaa ilan gaaladii kabaaculaada imaan jiray wax waaye qolo walba dhinaceeda kasoo geli jirta xabadda in wax bilaabo oo isku dagurido unbay soomaalida markaa la eg marka bilaawgeeda unbuu ilaahay annaga sabab nooga dhigay
muqdisho waxay astaan u noqotay jebinta qabweynadii maraykanka waana tii xilligaa lagu shirbay rangeles marootiba rayidkii abarhamsadee jief oo labaatan sane kadib dib ugu laabtay magaalada muqdisho sanadkii laba kun toban iyo saddexdii ayaa wuxuu sheegay inay alla mahadi tahay in uu mar kale muqdisho tegey isagoo aanan cabsanaynin sida uu hadalka u dhigay maadaama waddanka qaybo ka mid ah ay qabsadeen ciidamo shisheeye oo ay iyagu qayb ka yihiin kana dhiseen dowlad aan waxba dhaamin shay ay iyagu gaar u leeyihiin waxba ma aanan dareemin ilaa aan dib uga laabtay magaalada muqdisho alle ayaa i badbaadiyey mana doonayo in aan seego fursad labaad ee uu alle i siiyey in aan ku noolaado ayuu yidhi wixii ku dhacay ciidamada maraykanka oo aanan ahayn wax sahlan ayaa sabab u noqday in ilaa iyo hadda ay ka baqaan soomaaliya askarigii lagu qoro inuu soomaaliya aadayana ay qoyskiisa sii baroortaan ka hor inta aanu soo safrin waxaana xusid mudan in uu maraykanku ka been sheegay tirada ciidamada laga dilay kuna soo koobay siddeed iyo toban askari oo keliya hase ahaatee sheekh mahad warsame abu cabdiraxmaan oo ka mid a mas-uuliyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa arrintaas ku tilmaamay been qeexan
تزعم أمريكا أن عدد جنودها القتلى بأيدي المجاهدين في معركة الثالث من أكتوبر عام 93 لا يتجاوز 18 جنديا وهذا كذب صريح مفضوح فقد حققنا أكثر من 80 قتلى من جنود الأمريكان في تلك المعركة وإسقاط مروحيات أمريكية وإحراق بعد المدرعات وفي هذه المعركة حوصرت مجموعة من القوات الخاصة الأمريكية في قرب سوق بكارو واستمر القتال طويلا واستبصر الشعب الصومالي المسلم في المقاومة
si kastaba ha ahaatee warbaahinta reer galbeedka ayaa labadii maalmood ee ugu dambeysay aad u shaacinayay wararka jiif kuwaas oo ka mid noqday wararka ugu xiisaha badan ee ay dadkoodu danaynayeen si ay u ogaadaan xaqiiqada hadda iyo tii horeba ka jirta soomaaliya warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga halfurqan waa inaga intaa